إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan askari oo ka mid a ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo isxigxigaiyo way milatariga mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen saldhigyo kala duwanna uu ku yaala duleedka magaalada kismaayo howlgallo ay ciidamada xisbadu ka sameeyeen deegaanka kuunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay ku soo qabqabteen waxyaabo halis ku ah dadka iyo deegaanka dilalka ay soomaalida isugu geysanayaan dalka swidhen ayaa aad u sii kordhay muddooyinkii u dambeeyey munaasabad ka dhacday deegaanka kuunyabarow ayaa lagu soo xiray dowro loo qabtay xisbada ka howlgasha deegaankaas askar ka tirsan ciidanka turkiga ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday iska horimaad ka dhacay koonfur bari waddankaas إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan ku dhowaad labaatan askari oo ka mid a ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo isxigxiga iyo way milatariga mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen saldhigyo kala duwan uu ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose haashim ayaa faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar saf ballaaran ah waxay ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ciidamada weerarka lagu qaaday ayaa ku kala sugnaa halka loo yaqaano buundada daariq garaska iyo singaleer oo dhammaantood dhaca duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan ciidamada jubbaland looga dilay ilaa shan askari halka sidoo kalena lix kale ay ku dhaawacmeen sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay gacanta ku dhigeen askari nool oo ka tirsanaa ciidamadii la weeraray wararku waxay intaa ku darayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay agab kale oo ciidan la wareegeen ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwo maraykan ah oo la socday ayaa dhowaan dhibaatooyin dil iyo dhacbale ka geystay deegaano dhaca duleedka magaalada kismaayo taas oo ay cabasho aad u xooggan ka muujiyeen shacabkii ku sugnaay deegaanadaas wixii ku soo kordha dagaalkan wararka iyo barnaamijyada dambe ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah howlgallo ay ciidamada xisbadu ka sameeyeen deegaanka kuunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay ku soo qabqabteen waxyaabo halis ku ah dadka iyo deegaanka warkaas iyo war kale oo la xidhiira duuro loo soo xiray xisbada ka howlgasha deegaankaas waxaa faahfaahinaya mahadda howlgalkan oo ay sameeyeen ciidanka xisbada ee ka howlgala deegaanka kunyabarow islamarkaana ay iska kaashadeen howlwadeennada fayadhowrka deegaanka ayaa waxaa lagu soo uruuriyey waxyaabo dhacay oo ay iibinayeen qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka howlgalkan ayaa waxaa sidoo kale barbar socotay dowro diini ah oo saddex maalin loo qabtay ciidanka xisbada waxaana munaasabadii lagu soo xirayay ka soo qayb galay culimo iyo waxgarad ugu horrayn waxaa munaasabadda lagu soo bandhigay waxyaabihii dhacay ee laga soo ururiyey deegaanka uma baxsano fiimtaa la soo gadanayaa dukaanadaa ku gadannaa soo saas maaha fiimta isyaalley caanaha islaamaha loogu daraa ilmaha biyaha loogu qastaa lama yaqaan marka taariikhdeeda waa fiimta oo ujeediin ayadana lama soo koobi karo biyahan aan gacanta ku hayo aa ka mid ah biyahan waxay ku qoys yihiin faantada iyo kookada hadda saacaddaas haddaan waa hadlayno bahashaas hal bilaa ka dhiman soddon cishaa ka dhiman waxaan ku jirnaa hadda bishii lixaadaan ku jirnaa maxay maraysaa koo iyo labaatan bisha milaadiyada soo maha markii la gaaro bisha toddobaad waa dhacda bahashan waxaa laga yaba hadda magaalada inoo taallo qiyaastii boqol laba boqoloo karto soo maha marka boqol kartoo ninka haysto ma bixin karaa marka bahashaan ma bixin karo sidaas daraaddeed waxaan ku soo gebagabeynayaa aan in badan aan ka fiirsanno aan wax maarata aan daraasayno dadka say u bartaa waxyaabahan waa waxyaabaha ugu daran sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh faarax cali iyo sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ahaa martidii ka soo qayb gashay waxayna ka hadleen mawaadiicda kale ah faridda wanaagga iyo reebidda xumaha iyo sidoo kale qishka waxaa tuusinayaa haddaan markuu nabigu ka hadlay salى اllahu عalayhi wasalam maraatib alamri biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar wuxuu ugu dambaysiiyey qalbiga in laga naco wuxuuna tilmaamay haddaan qalbiga laga nacin munkarka iyo xumaanta inuu noqonayo eber iimaanku eber yahay man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi alaslu fi اlamri biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkarna waxaa ugu asala aliyad baa ugu horayso qishka iyo khiyaanadu waa wax aad iyo aada u foolxun waxaaba se usii foolxun shahaadatu zuur markii uu yimaado oo qofku markhaanti beena uu qof kaleo islaama xuquuqdiisa uu ku dhiminayo uu ku markhaanti kaco waa kan ugu daran waxaa ka mid a waxa la yidhaahdo najshiga oo qofku isagoo beyca aan rabin inuu wax iibsado qof kale inuu ku qaaliyayo darteed qiimo u gaarahaya waa qish iyo khiyaano weeye naftigeedu ugu dambayntii waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan ayaa munaasabadda soo xiray waxaa laga rabaa saaxibuulmuxtasib alcilmu walxikma inuu aqoon u leeyahay shaqada uu qabanaayo inuu aqoon u leeyahay xikmadna uu ku qabto maxaa yeele shareecada islaamka shaqo kastoo la qabanayo xikmad kama maaranto kaadsiimo iyo xikmad marna kama maaranto waxaa ka mid ah alrifqu iyo waraxma inuu dadku u turo oo u naxariisto ayaa ka mid ah maxaa laga helaya haddii la xisbeeyo fawaa'idda laga helaayo haddii la xisbeeyo oo bulshada dhexdeeda waxaynu xumahana laga qabto macruufkan far maxaa laga helaa kow waxaan ka madadgelaynaa ka badbaadaynaa ilahay subxana wataala ciqaabtiisa waxaa kale fawaa'idda laga helaayo ka mid ah addakhulu fii raxmat illah ilahay subxana watacala naxariistiisa ayaan ku helaynaa macruufka oo la faro munkarka oo la reebo waxaa ka mid ah amni amaan ayaa lagu helaa nabadgelyaa lagu helaa waxaa ka mid ah fawaa'idda laga helaayo in la xisbeeyo dadka la dhex maro ximaayat اlardi dhulka oo la ilaaliyo oo laga ilaaliyo fasaadka inuu ku faafo iyo sharti ay ku faafaan ciidanka xisbada ee ka howlgala wilaayaadka islaamiga ah ayaa degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan gobollo kala duwan ka sameeyey howlgallo noocaan ah oo lagu soo qabqabtay waxyaabo dhacay si loo ilaaliyo badqabka bulshada dilalka ay isu geysanayaan soomaalida ku nool dalka swiden ayaa aada u sii kordhay muddooyinkii ugu dambeeyey warkaas waxaa faahfaahinaya maxamed ciise waxaa isa soo taraya dhibaatooyinka dadka soomaalida ah ee ku haysa dalalka yurub iyo guud ahaan wadamada ay joogaan wadamada reer galbeedka ayaa ah goobaha uga daran oo ay dhibaatooyinka ku wajahayaan dadka soomaalida ah waxaana gudaha dalalkaas laga soo sheegayaa arrimo xanuun badan dalka sweden ayaa ka mid ah dalkaas waxaana marka laga yimaado in laga qaato carruurtooda xilliyada qaar iyaga balladilo ay soomaalida dhexdooda iyagu isdilaan mid ka mid ah soomaalida ku nool dalka sweden ayaa sheegaya in dilalka ka dhaca dalka sweden ay ka badan yihiin kuwa ka dhaca magaalada muqdisho waxaan deganahay magaalada basros la yidhaahdo ee waddanka sweden waxaan deganahay muddo iminka ku dhow saddex iyo toban sano ilaa afar iyo toban sano inta udhexaysa toddobadii may ilaa iyo toddobadii june dilalka qorsheysan ee ka dhacay sweden ay isku dileen ciyaalka soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed ee dilaysa dhalinyaro kale oo soomaaliyeed way ka badan tahay muqdisho intii ka dhacday waa xaqiiqa dilal qorshaysan si arxan daraa u dhaca bartamaha magaalada ka dhaca suuqyada ka dhaca guryaha ka dhaca ayay dhalinyaradii soomaaliyeed samaynaysaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha ay salka ku hayaan dilalkan ka dhacaya gudaha waddankaas waa mawjad baahsan laakiin kulligeedii waxay iskugu soo biyashubanaysaa waxyaabaha loo yaqaano maandooriyaha dilal ka dhasha dilal ka dhasha arsi oo maaragtay maandooriyahaas la isku laayay ka hor kadib ay jawaab u noqoto hebel hebel buu dilay hebela looga aaro waa mid midda labaad waa boos kala qaadasho ma aqaan sida u taqaano waddankaana wuu leeyahay inkastoo hadduu kasoo wanaagsanaaday ingiriiska waxay kala leeyihiin eriyooyin boosas boos korkiia lagu dagaalamayaa suuqi baa lagu dagaalamayaa waxaana usii sahlaysa inay ficilada noocaas ee argaxandarada geystaan saacadaha ay ku kacayaan maskaxdooda ma joogto qoloba aag bay leedahay qoloba xaafad bay leedahay haddana waxay leeyihiin dallad sare oo maaragtay magacyo kala duwan bay leeyihiin oo dee isku yaqaanaan waxa uu intaa ku daray in xitaa dhalinyarada soomaalida ah ee dhibkaasi geysanaya ay xiliyada qaar toogtaan ciidamada booliiska ee dalka sweden isagoona tusaale usoo qaatay dhacdo wiil soomaali ah uu ku toogtay askari booliis ah waxaa ka dhacday magaalada yotabore inaan soomaaliyeed oo toddobiyo toban jir ah askari labisan oo shaqo ku jira u toogto waxaan la garanayn toddobiyo toban jir soomaaliya ayaa wuxuu toogtay askari labisan oo ugu soo leexday meelahay ku ciyaaraan ciyaalka blackgroundka u ag taagnaayeen marka waa guruubadan la ka hortaga maandooriya iyo waxaas waxay ugu soo leexdeen maxaan meesha ka haysaan nimankii uu la hadlayey dhalinyarada yaraa uu la hadlayey midaan ahayn oo annaga nagu hayba ayaa xagga dambe u yimid xabad ku dhufsan meeshuu ku dhintay si guud ah soomaalida ku nool wadamada reer galbeedka ayaa wajahaya dhibaatooyin kuwan la mid ah iyo kuwa ka daran mana jirto cid wax ka qabata dhibaatooyinkaas warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan raadiyaha islaamiga alfurqaan askar ka tirsan ciidanka turkiga ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday iska horimaad ka dhacay koonfur bari waddankaas wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda turkiga ayaa waxay ku dhawaaqday in laba askari ka tirsan ciidamada turkiga ay ku dhinteen mid kalena uu ku dhaawacmay iska horimaad ay la galeen dagaalyahanada jabhadda b k k wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in iska horimaadkan uu u dhexeeyey ciidamada turkiga iyo b k k uu ka dhacay gobolka diyaarbakir ee dhaca koonfur bari waddanka turkiga bayaanka wasaaradda arrimaha gudaha waxaa sidoo kale lagu sheegay in iska horimaadka uu sababay dhaawaca saddex askari kuwaas oo laba ka mid ahay markii dambe u geeriyoodeen dhaawacii soo gaaray tan iyo bishii jannaay ee sannaddii labada kun koob iyo labaatanka ayaa ciidamo gaara oo hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha ee turkiga waxay howlgallo ka dhan ah jabhadda b k k ka wadeen gobollo dhaca koonfur bari waddankaas warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa